bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslama calىa nabiyina mxamed wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala bismi اllaahi الraxmaani الraxiim kitaabu shahaadaati shahaadaadkii ayuu u kitaab yahay shahaadaad marka waa jamcu shahaadatin ayb wa hiya masdaru shahida yashhadu ayb shahaadada marka wuxuu leeyahay aljawhariyu fi الصaxaax الشhahaadaةu khabarun qaaطic shahaadadu waa khabar go-an wاlmushaahadaةu اlmucaayanatu mushaahada marka la yihaahdana arkidda ayb ma'kuudaة min الshuhuudi ay اlxuduur maxaa yeeley qofka shaahidka ah wuxuu xaadir u yahay wax qof kale uu ka maqan yahay axkaamtaas marka shahaadaadka ee markhaatiyaalka iyo ku tacalluqdo ayuu kitaabkan uu kaga warramayaa alimaamu اlbukhaariyu raximahu اllahu tacaala qaala alimaamu اlbukhaariyu raximahu اllah baabu maa jaءa fi اlbayinati calى اlmudaci baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaa'a yimid oo ku yimid fi lbayinati markhaatida cala almuddaci muddaciga korkiisa weeyaan markhaatida in laga rabo muddaciga waxa ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay ayb liqowlihi tacaalaa marka waxuu rabaa inuu baabaysto markhaatida waxaa laga rabaa ninka muddaciga ah muddaci marka yaa la yidhaahdaa muddacaa calayhis ayaa la yidhaahdaa muddaci waxaa la yidhaahdaa man yukhaalifu qowluhu الظaahira nin kasta oo qowlkiisa iyo waxa uu sheeganayo sida muuqato khilaafsan tahay ayaa waaa ayaa la yidhaahdaa muddaci nin wax sheeganayo shay maalan aan gacantiisii ku jirinoo nin kale gacanta ugu jirto sheegtay oo wuxuu yidhi waxaan anaa iska leh markhaati la imaw baa laleeyahy lianna daahirku waa khilaafsan yahay wuxuu sheegayo isaga muddacaa calayhina waxaa la yidhaahdaa man yuwaafiqu qowluhu daahira ninka qowlkiisu waaqica iyo daahirka uu waafaqsan yahay oo ninka hadda shaygan gacanta ku hayo kitaabkan markaan gacanta ku haysto oo gurigeyga uu ii yaal anaa iska leh haddii marka nin igu sheegto uu yidhaha kitaabkan anaa iska leh daahirkau isagu khilaafsan yahay waa muddaci anigana marka waxaan ahay muddacaa calayhi lianna asalkii iyo daahirkii ayaan waafaqsanahay daabidka marka ugu fiican muddaci muddacaa calayhi sidaasay u kala iyay u kala tacriifkoodu uu yahay marka markhaatida in ninka muddacigaa laga rabo wixii ku yimid buu caddaynayaa imaamu اlbukhaari liqowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musamaa arrinkan marka wuxuu u deliishanayaa aayadda oo wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyeenow idaa tadaayantum haddaad deyn kala qaadanaysaan oo aad deyn ku mucaamaloonaysaan bideynin deyn aad ku mucaamaloonaysaan ilaa ajalin waqti intii ka ah waqtiga oo musaman la magacaabay faktubuuhu deynka qora amarkaanna jumhuuru ahlilcilmi waxay qabaan inuu yahay amru nadbin amar sunno ah weeyaan amarkan ayb walyaktub baynakum dhexdiinna ha qoro kaatibun mid wax qoro bilcadlina ha ku qoro si toosanoo cadaaladda ku quman walaa ya-ba younan diidin kaatibun mid wax qoraayo an yaktuba inuu qoro haddii nin kaale wax noo qor la yidhaaha younan diidin yacni ayb kamaa sidii inuu u qoro callamahu llaahu ilaahay u baray ayb falyaktub ha dhigo oo ha qoro walyumlil ha yeeriyo alladii kii calayhi korkiisa alxaqu uu yahay ninka wax lagu yeelan rabo wax qaadanayo ha yeeriye isaga sababta u yeerinayaana waxay tahay waa kal muqiri nin wax qiranayo kale oo laba nin markay deyn kala qaadanaysa nin uu rabo inuu kun ka amaahdo ninka kunka qaadanayaa yeerinayo qoraayo leanna waxaa la rabaa xaqa inuu isaga isku qiro falyaktub ha dhigo oo ha qoro walyumlil ha yeeriyo alladii kii calayhi alxaqu xaqa korkiisu uu yahay walyattaqi illaaha ilaahayna ha ka cabsado walyattaqi illaaha alla ha ka dhowrsado ha ka cabsado rabbahu rabbigii ha ka dhowrsado ha ka cabsado walaa yabkhas younan nuqsaaminin minhu min alxaqi xaqa xaggiisa shay-an waxba younan ka nuqsaaminin waxaas uu qaadan rabo oo xaqiisa korkiisa noqon doonto waxba younan ka nuqsaaminin uunan ka dhimin fa in kaana aladii kii haddii uu yahay calayhi korkiisa alxaqu xaqa uu ku tacalluqayo korkiisa uu xaqa yahay oo wax lagu yeelan rabo kaasi haddii uu yahay safiihan mid doqona ow daciifan ama mid taag daran oo caajis ah waa safiihu hadda nin wax dhigi karaa ma nin mas-uul laga yahay qof waalan iyo ilmo wax saas oo kale iyay ku tacalluqaysaa maalan deenkii amase waxaan ujeedaa waaba qof si uun markaasi yacnii aan qoraa wixii aan qori karin ama aan yeeri karin ow daciifan ama haddii uu yahay mid taag daran ow laa yastadiicu ama uunan karaynin an yumilla inuu yeeriyo huwa isaga inuu yeeriyo haddaanu awoodaynin falyumlil ha yeeriyo weliyuhu mas-uulkiisa bilcadli ha ku yeeriyo ninka isaga mas-uulka u ah ha yeeriyo wastashhiduu markhaati geliya shahiidayni laba markhaati ayb kuwaasoo min rijaalikum raggiinna ka mid a laba markhaati ah oo raggiinna ka mid oo rijaasha ka mida ha markhaati kaceen bayine marka weeyaan marka fain lam yakuunaa haddii aynan ahayn meeshaa aynan joogin rajulayni laba nin fain lam yakuunaa haddaynan ahayn dheh labadii markhaatida noqonaysay rajulayni laba nin haddaanay ahayn fa rajulun falyashhad ha markhaati kaco rajulun nin iyo wamra'ataani laba naagood hal nin iyo laba naag ha markhaati kaceen ama fa rajulun nin iyo wamra'ataani laba naagood ayaa yashhadaani markhaati kacayo ayb mimanna ah tardowna aada ku raalli noqonaysaan oad ka raalli tihiin min ashuhadaa'i markhaatiyaalka xaal ay ka mid yihiin laba qof oo marka aada raalli ku tihiin miman tardowna waxaa baxaya marka ciddii aan raalli laga ahayn oo faasiqii iyo ninka mutahamkaa iyo kuway halkaasaa baxayaan an tadilla sidaa maxaa loo yeelayaa marka an tadilla inay dhumiso ixdaahumaa labadii naagood middood inay dhumiso fa tudakira markaa ay xusuusiso alukhraa tan kale ay xusuusiso fa tudakira ay xusuusiso ixdaahuma alukhraa toodii marka kale ay xusuusiso ayb walaa ya'ba yownan diidin ashuhadaa'u markhaatiyaal yaynan diidin inay markhaati furaan idaa maa ducuu idaa ducuu haddii loo yeero haddii loo yeero inay markhaati furaan yaynan diidin walaa tas'amuu ha nooginina an taktubuuhu inaad xaqii qortaan ha ka nooginina sagiiran mid yar ahaayayaa oo amase kabiiran mid weyn ahaayayaa ilaa ajalihi waqtigiisa intii ka ah ayb ha yaraado ha weynaado dhiga oo qora daalikum kiinaas oo kitaabada iyo qoraalka aqsadu cadaalad badan cindallaahi ilaahay agtiisa ku cadaalad badan wa aqwaamu toosnaan badan lishahaadati markhaatidana saasaa u toosnaan badanoo in wax la dhigo wa adnaa kaasaa dhowaanshiyo badan allaa tartaabuu inaydnan shakinin ayb ilaa an takuuna inay tahay maahane adtijaaratu tijaarada ama deynku tijaaratan ganacsi ganacsiga oo xaadiratan joogto taasoo tudiiruunahaa aada isku dhiidhiibaysaan beynakum idinka dhexdiinna de wax haddaad kala gadanaysaan hoo iyo hoo aada isdhehaysaan qoraal iyo waxaas uma baahnidiin markaas falaysa calaykum korkiinna junaaxun wax dembiya ma ahaanin allaa taktubuuhaa inaydnan dhigin oo idnan qorin wa ashhiduu markhaati geliya idaa tabaayactum goortaad wax kala gadanaysaan walaa yudaara yownan dhibtamin kaatibun mid wax qorayo walaa shahiidun iyo mid markhaati furayo labaduba yaynan dhibtamin oo aynan dhib la imaanin wain tafcaluu haddii aad samaysaanood dhibtan la timaadaan fa innahu dhibtankaas fusuuqun daaca ka bax weeyaan bikum idinkuu idin yahay wattaqullaaha ilaahay ka cabsada wayucallimukum ullahu ilaahay waa idin barbarayaa oo masaalixdiinna u alla idin barayaa wallaahu bikulli shayin caliim aayatulmudaayana waay marka aayaddan macnaha ku jiraan hadda waxay tahay markhaati in deynkii loo sameeyo ayb markhaatidii marka ayuu ku sugayaa meeshaas ayb wa qowli illaahi caza wajalla iyo ilaahay qowlkiisa yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyeenow kuunuu ahaada qawaamiina ay qaa'imiina kuwa u taagan bilqisdi cadaaladda kuwa u taagan shuhadaa'a markhaatiyaal ahaada lilaahi ilaahay dartii u markhaati furaya markaa oo ilaahay markhaati u ahaada ayb oo markhaatigiinnu ha noqdo mid ilaahay aada keliya un markaa aada ugu aadau khilaas u samaynaysaan walow calaa anfusikum walow kaanat ishahaadatu markhaatidu haba ahaataba calaa anfusikum nafihiinna korkeeda ha ahaato awilwaalideyni labadii idin dhashay korkoodaba ha ahaato markhaatida waalaqrabiina kuwa qaraabaday dhow korkoodaba ha ahaato yacnii markhaatidaas aad furaysaan idinkaba ha idin dhibto waalidkiina ha dhibto ayb qaraabadiinna ha dhibto ayb in yakun haddii uu yahay kan aad u markhaati furaysaan haniyan mid hodan ah ow amase faqiiran mid faqiir ah faallaahu allah awlaa bihimaa ka dhow labadooda oo idinkaga dhow yacnii ninka loo markhaati furaya mararka qaar hadduu nin wax haysta yahay qofku wuxuu isdhahayaa war ninkan markhaati u fur berri waxaa ku siiyo oo weji aad ku yeelati qof miskiin iska oo faqiirana waxaa laga yaabaa inaan markhaati loo furin isagoo u baahan markhaatidaas oo liajli marka faqrigiisa dartiisa in la yeelayo amabase in markhaatida ayaga lagu furaayo inay tahay oo ninkan haniga iyo ninkan faqiirka ha kala jeclaysanina oo midkaanna haninimadiisa ha uga cabsanina kanna faqrigiisa ha ugu dhiiranina saasay ka dhigan tahay ayb hadday marka labadooda kii hadday hani yihiin hadday faqiir yihiinba faallaahu awlaa bihimaa ilaahay baa kaga ayaa ayaa adiga kaaga habboon ayb falaa tatabicuu ha raacinina alhawaa hawaha raacinina wax naftiinnu ay jeceshahay an tacdiluu lianlaa tacdiluu inaydnan cadaalad falin hawaha raacinina markaa inaydnan cadaalad falin darteed wain talwuu haddaad beddeshaan markhaatidii wain talwuu haddaad leexisaan ow amase tucriduu aad ka jeesataan ood jeesataan fa ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday khabiiran midkii gun og bimaa tacmaluuna wax aad samaynaysaan labada aayadoodba marka shahaada ku jirto wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum iyo yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisطi shuhadaaءa lilaah ayaa ku jirta labadan aayad buuna uga kaaftoomay baabkan maadaama bayinadii iyo markhaatidii ay ku caddahay ayb wajhu aayadaha marka istidlaalkoodu waxay tahay ninka muddaciga ah low kaana alqowlu qowlahu lam yaxtaj ila alishhaadi hadda laba nin baa dayn kala qaadanayso markhaati ha la sameeyaa la yidhi haddii nin kastaa ninku waxa uu sheeganayo haddii loo yeeli lahaa markhaati hala qoro lamaba dheheenba waa layska siin lahaa tarjamada marka meesha ay ka mudaabaqa ayaduhu ay ka daboolayaan meeshaas waa ayb markhaatidu marka toddoba shardi bay leedahay shahaadadu sideedaba toddoba shardi bay leedahay halkan marka miman tardowna min ashuhadaa'i buu ilaahay yidhi shuruuddaa marka toddobada waxaa ka mida islaamnimo oo gaalka markhaatidiisa ma ma ansaxayso hal mar un bay ansaxaysaa bis halkaas marna waxay tahay nin muslima markuu la safraayo iyaga qof kaloo muslima la waayo maal iyo wax markaasi uu wato dardaaran mowd uu u yimaado ninkaa inuu dardaarmo ou rabo maanta qof muslimo markhaati noqon kartaana aynan jirin markaas de gaalada laba gaalo oo markaa la jirto la socoto inay markhaati u furaan oo dardaarankaas ay ka markhaati kacaan waa la ogol yahay aayatulmaa-idana tusayso yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum اlmowtu xiina alwasiyati itnaani dawaa cadlin minkum ow aakharaani min hayrikum in antum darabtum fi اlardi faasaabatkum musiibat اlmowt ilaa aakhiri ilaaya labada aayadoo aayadda ay tan ka dambayso halkaas marbaa waxaa la ogolaya daruuro iyo baahi ay keentay gaalku inuu markaa markhaati furo oo dardaarankaas qofka muslimkaa uu ka markhaati furo ayb laakiin sida caadigaa aslan markhaati ma gala dabcan tan labaad waxa ay tahay alxuriyatu addoonkii isaguna markhaati ma gala ay leeyihiin jumhuurku laakiin baab dhan baa noo imaan doono addoon inuu markhaati galay iyo in kale culammada gobol baa waxay leeyihin miman tardowna min ashuhadaa'i baa la yidhi addoon iyo xur looma kala qaadin addoonku marka hadduu diin fiican yahay markhaati waa noqon karaa qolada ma noqon kara dhahaysana iyaguna waxay qabsanayaan walaa ya'ba shuhadaa'u idaa maa ducuu markhaatida haddii loo waco oo inay markhaatidii furaan loogu loogu waco yaynan diidin addoonkan dadowba u shaqeeyaa haddii la doono fadhi meeshaana la leeyahay nin isaga isxukuma ma aha dhinacaas marka laga fiiriyana de addoon markhaati looma qaban karo berri nin lasoo wadi karo kaalay la dhihi karo oo isagu iskiis ku soo bixi kara ma aha ayb shardiga saddexaad waxaa weeyaan alcaqlu majnuun markhaati ma noqon karo shardiga afaraadna waa albuluuq qaangaar qof marka aan qaan gaarin markhaati ma noqon karo ilmo yar markhaatidooda lama qaban karo wararka qaar waxaad arkaya dadka waxbay su-aalayaan waxay leeyihiin waxaasaa dhacay cunug yara markhaati ka ah meel ilmo ku ciyaarayn wax ka dhaco cunug yar markhaati marka lagama dhigi kara qariino iyo wax in laysaga kabkabto waa iska suuragal laakiin markhaati ma noqon karo shardiga shanaad waa cadaalo faasiq markhaati ma galo ninku hadduu muqaadaraad cuno iyo hadduusan salaaddii maalan tukanin iyo nin iska marka jaanjaana haddii uu yahay markhaati looma qabsan karo wax xaqa warkiisa lagu dhisayana ma leh midda lixaad waxa ay tahay walmuruu'atu muruu'a muruu'ada waxaa weeyaan akhyaaro inuu yahay qofkan oo nin hadda akhyaarnimadiisu dhaawac gaarsiisan tahay waa inuunan ahayn cadaaladaas marka hadda waxa la waxaa weeyaan ninka qaaligaa marka loo keeno arrin dad isku haysta markhaati la yidhaahdo hebelaa markhaati ah marka la yidhaahdo iskama qaadanayo waa inuu horta markhaatiyaalkan wax taskiyeeyo inuu raadiyo horta iyagu inay markhaati galaan iyo in kale wax wax u hubiyo oo yidhaahdo annagaa naqaano markhaati waa galaan dadkan waa in la helo ee hebel iyo hebelaa is haysta ninkaana markhaati keena haye ma samayn kara qaaligu waa inuu markhaatiyaalka uu u raadiyo tacdiil iyo cid iyagu ammaanto oo taskiyeyso kitaabkaunu noogu dhex sheegi doonaa shardiga toddobaadna waxay tahay intifaau tuhma meesha in tuhmadi ay ka maqan tahay waxaa laga yaabaa ninkii isagoo shuruudahan dhan haysta laakiin lituhma in markhaatidiisa loo dhaafo maxaa ka mida maalan laba nin baa isu soo dacweysay nin baa nin markhaati laba nin markhaati u keensaday waxaa la ogaaday labada ninba ninkan ay ku markhaati furayaan cadow inay ku yihiin oo xiisad iyo dhibaato ay dhex taallo ma loo qabanayo cadowtooyadaasi waxay keeni kartaa in markhaatida la leexiyo mararka qaarna dheefowba ku qabi karaa wiilka aabbihiis markhaati uma furi karo odaga wiilkiisa markhaati uma furi karo wax uu xaq ku qaadanayo oo wiilka xaq uu ku helaayo ama odogu uu xaq ku helaayo ma laga yeelayo leanna dadkan waa isdhaleen waa isu eexanayaan bani aadamka qalbigiis waa isaga jirtaa tuhmadii marka waxyaabahaas oo kale ayb waxyaabahaas marka toddobadaa shardi ayaa markhaatida la qabanaya shardi u ah nisaabka markhaatiduna waa kala babedelan yahay wax hal markhaati lagu hal qof lagu aqbalayo ragaa jiro soonkoo kale waayo wixii amwaal iyo xuquuq ilaahay ku saabsanna labo ayaa shardi ah oo nin ah weliba shaygu haddii xuquuq alle uu yahay xuduud iyo wax lamidoo kale laba nin unbaa ka markhaati furi karta naag ma soo gelaysa meeshaas ayb laba nin baa ka markhaati furayso zinada iyada waa la adkeeyey afar qof oo raga inay ka markhaati furto waa xugun gaaro zinadu iyada la siiyey so uma garani maal wixii ku saabsanna naag way ka markhaati geli kartaa hal naag hal nin iyo laba naag oo kale sida hadda aayadda aan akrinayna wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulun wamra'ataani waa wixii maal ku saabsan hadda ogowna waxyaaba waxaa jira naaguhu keliya ay ka markhaati furi karaan sida qaalibka wixii naaga un ay arki karaan naagti xayd ma xayshay in laga markhaati furaa loo baahday wax ku tacalluqa iyado cowradeedii oo kale maalan waxyaabaha marka naagaha keliya ay ogaan karaan sida badan iyagu marka afar naag inay ka markhaati furaan waa la ogolyahay qaybahaas marka nisaabkeeduna siyaabahaas u qaybsamaa ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa caddala rajulun nin haddii uu tacdiiliyo ou ammaano rajulan nin qof ou ammaano ayb faqaala uu yidhaahdo laa naclamu annagu ma ogin ninkan kuma ogin ilaa khayran khayr un baan ku ognahay ow amase maa calimtum ma ogi ilaa khayran khayr un baan ku ogahay ninkan intaasi marka ma noqon kartaa ammaan oo ninkaa shahaadadiisa lagu aqbalo wasaaqa wuxuu soo kaxeeyey xadiia ifki xadiisulifkigii faqaala الnabiyu sal ا slam liusaamata nebiga usaama wuxuu ku yidhi xiina istashaarahu markii uu ka la tashaday nebigu markii haweentiisii caa-isha markii la qadfay nimankii munaafiqiinta ay qadfeen asxaabtiisiiba uu la tashtay dadkii uu la tashtay marka usaama ka mid ahaa faqaala usaama wuxuu yidhi ahlaka ilzam ahlaka ehelkaaga laasim oo hayso ayb amsik ahlaka walaa naclamu ma ogin ilaa khayran khayr un baan ku ognahay annaga xaaskaaga hayso khayr un baan ku ognahay taskiye waay marka intaas laakiin culimmadu waxay leeyihin xilligii saxaabada oo fisqigu uu yaraa dadka sharta badan ama waxyaabaha asbaabta jarxigu ay iska koobnayd iyagu waa lagu kaaftoomi karay ninkan khayr un baan ku ogahay laakiin waqtiyadii ka dambeeyey culimmada hebel khayraan ku ogahay keliya markhaatigu ma ku geli karan qof xaalkiisa si fiican uga warqabo waa in la helaa walidaalika cumar nin baa nin u markhaati furaya markaasu wuxuu yidhi ninkan safar ma la gashay maya ma la shirkooday maya waxba kama taqaanid yii iska tagma lanna ninka hadday uun masaajid isku arkaan wax badan kama oga qofka intaa keliya daahirka cadaalad daahira waa jirtaa laakiin shahaadadii iyo maalkii in loo dadaalo waa iyo xuquuqdii ayb wuxuu leeyahay marka ayb qaala xadaanaa xajaajun huwa xajaaj bnu minhaal qaala xadaanaa cabdullaahi bnu cumar annumayriyu wahuwa saduuqu rubama akhطأ akhraja xadiidahu albukhaariyu faqط qaala xadaanaa hawbaan buu yidhi meeshaan hawbaan qalad waayo meeshaan ku taalo nusakha qaar baa dhigaa ha ka tirin kitaabka laakiin ayb nusqooyinka qaar nusqa alyuniiniya waxaa lagu arkay hawbaan xadaanaa hawbaan korna waxaa looga dhigay calaamat اlxadfi ayaa korka laga saaray yacni calaamat ulxadfi marka korka laga saaray waxaa laga wadaa culummada marka meeshaasi hawbaan maxduuf inuu ka noqdaa inay sax tahay bay ishaarayeen dabcada marka nuskhada oo ibraahim albiqaacina oo shucayb arnaa-uud uu ka taxqiijiyey bukhaariga hawbaan ma dhigaysa iyada bedelka hawbaan wuxuu dhigayaa xadaanaa yuunus waana sax saasa sax lianna yacni ruwaadda ruwaadda ama rijaasha asxaabu اlkutubi sita bukhaari ilaa ibnu maaja hal hawbaan unbaa ibnu xajar uu sheegay tahdiibka iyo taqriibka labadaba hal hawbaan waana ka saxaabiga ah hawbaan mowlaa rasuulillahi sal l slam hawbaan kale oo ninkan uu ka wariyay maba jira marka xadaanaa hawbaantan waa alad qalad weeyaan xadaanaa yuunus yaa meeshaas ay tahay marka korkeeda un marka yuunus ku dhig wa qaala aleyثu xadaanii yuunus can ibni shihaabi qaala akhbaranii curwaة bnu الzubayr wbnu اlmusayib wacalqamaة bnu waqaas wacubayd اllaahi bnu cabdillaahi can xadiidi caaishaةa radia اllahu canha wa bacdu xadiidihim xadiidkooda qaarkiisna yusadiqu bacdan qaarka kale ayuu rumaynayey xiina qaala lahaa markay ku yidhaahdeen ahlu اlifki dadkii been abuuradka samaynayay maa qaaluu waxay yidhaahdeen hadalkii ay yidhaahdeen markay yidhaahdeen fadacaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu u yeeray caliyan wa usaamata cali iyo usaama xiina stalbaha alwaxyu waxyigu markuu soo daahay yasta'miruhumaa isagoo la tashanayo fii firaaqi ahlihi xaaskiisa inuu faaruqo iyo in kale fa amaa usaamatu usaama faqaala waxa uu yidhi ahluka ehelkaagu walaa naclamu ma aanan ogin ilaa khayran khayr maaha wax kale kuma aanan ogin marka haddii la yidhaahdo ahluka hum ahluka yani waxaa weyaan hum iyagu ahluka ehelkaagii weeyaan ayb waxaan khayr ahayna walaa naclamu ilaa khayran khayr waxaan ahayna ma ogin ayb maxalu shaahidka marka waa meeshaan lowlaa id samictumuuhu dana almu'minuuna wاlmu'minaatu bianfusihim khayra waqaaluu hada ifku mubiin wa qaalat bariiratu bariirana waxa ay tidhi in ra'aytu maa ra'aytu ma aanan arkin calayha korkeeda amran arin arrinka oo aqmisuhu aan ku ceebayn karo ma ku farta ku godi karo akara ka badan min annahaa iyadu inay tahay jaariyatun gabar yar xadiidatu sinni da-deedu ay yar tahay tanaamu waxay ka seexanaysaa can cajiini ahlihaa cajiinkii ay samaysatay bay ka hurdaysaa oy ka seexanaysaa fata'ti daajinu xayawaankan marka guryaha joogjoogo ayaa imaanaysa xaraha iyo waxyaabahaas fata'kuluhu cajiinkii bay cunaysaa wax kale ani kuma haye rasuul allow marka waxay tihi waxaan ku qoonsada ma arkin ama aan ku nuqsaamiyo aan ahayn gabar yar inay tahay oo cajiinkeeda ka seexanaysa taasna markaa de waxaa weeya wax u noqonaya ma ahan qofka faqaala rasuulu llahi sal l slm rasuulku waxau yidhi man yacdurunaa yaa nooga cudur daarayo noogaga raaxaynayo fii rajulin nin balaqanii adaahu dhibkiisa uu isoo gaaray fii ahli beyti qoyskayga war nin dhibkiisa qoyskaygu ou soo gaaray yaa iga celinaya yidhi nebiga sal l slam waa markay ansaartu marka sacd ibnu mucaadina uu yidhi ama usayd ibnu xudayr khilaaf war baa ku jijira meeshaas ay yidhaahdeen annagaa kaaga cudurda haddou annaga naga mid yahayna rasuul allow waa dilaynaa ninkaas haddii walaalaheen kale uu ka tirsan yahayna rasuul allow noo idin annaga haddaad na amarto waa samaa dilaynaa markaasaa sacd ibnu cubaada soo booday wuxuu yidhi beentaa waayo buu yidhi mana dili kartid waxaa laga hadlayna cabdullaahi ibnu ubay ninkii munaafiq ah markaasaa labadii qolo usayd ibnu xudayrna markaa uu kacay markaasuu yidhi innaka munaafiqun tujaadilu can ilmunaafiqiin munaafiq baa tahay munaafiqiintaana u doodeysaa yuu yidhi adiga waa saddex saxaabiyo waaweyn waay raggan caaisha radia allaahu canha marka waxay tidhi sacd ibnu cubaada nin wanaagsan oo saalixa waayey tiri maalinkaas un waxaa qaaday xoogaa yar dhiilaa iska qaaday xamiyaa qaadin ayb bani aadamku marka dee rusul ma aha waa dhici kartaa in xamiye iyo dhiille iyo waxuuna ay qaadaan haddii wanaagiisu uu badan yahay in wanaagga laga raaca fiican gefkaas yarkaa aan markaasi loo la sidii boog aan la qodqodin qisadaas dheer waay marka iyadoo dheerna wuu keeni doonaa fawallaahi baan ku dhaartay maa calimtu ma ogi min ahli ehelkayga kuma ogi ilaa khayran khayr maahne walaqad dakaruu rajulan nin ayay sheegeen maa calimtu calayhi kuma aanan aanan ku ogeyn korkiisa ilaa khayran khayr maahane khayr maaha wax kale nin aanan korkiisa ku ogeyn unbay sheegeen safaanu bnu mucail ayuu ahaana ninkaas tarjamada hadda marka wuxuu ka rabaa maa calimtu minhu ilaa khayran taskiye inay noqon karto halkan laakiin waxa uu yidhi waama اxtijaajuhum bqisaةi usama faajaaba اlmuhallab bana dalika waqaca fi اlcasri اladii zaka اllahu ahlahu casriga ay waxaan dhaceen waa casrigii ilaahay ou ammaanay dadkii waqtigaa noolaa wa kaanat اljaraxatu fiihim shaadatan dadka markaa dhaawacan oo diinkoodu uu dhaawacan yahayna dad yaray ahaayeen fakafaa fii tacdiilihim tacdiilkooda waxaa ku filan an yuqaala laa aclamu ilaa khayran waa isaga filantahay wa ama alyowma maanta faljaraxatu fi nnaasi aklab wuxuu yidhi maanta dadka aklab iyo qaalib waxaa abaa in wax dhaawacaa ay ku jiraan falaa budda min altansiisi cala alcadaalati marka waa in cadaaladii la caddeeyo bukhaarina sidaa darteed tarjamadan xukunkeeda ma goynin mana jasminin baabu shahaadati اlmukhtabi'i baabu bayaani xukmi shahaadati اlmukhtabi qofka gamban ee dhakan markhaatidiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay yacni wuxuu ka wadaa qof aan qofka uu ku markhaati furaya aan arkaynin laakiin codkiisa maqlaya u gamban ku markhaati furi karaa ninkii waa u jeedaa muuqaalkiisa meesha inuu ka hadlayo waa arkaa wuu u gambaday laakiin kaasi marka markhaatidiisu say noqonaysaa almukhtabi waxaa weya almukhtafii cinda taxamuli shahaada markhaatida marka uu soo xambaaraayo ayuu isqarinaa laakiin marka uu markhaati furaayo bannaanku iskeenaa dabcan laakiin marka uu markhaatidan iyo waxaan uu soo maqlaayo ayuu qofkan iska qarinaa marka waxaana loo yeelaa baa layidhi dadka qaarkood dhib badan oo mujrimiin ahaa jiraan qof iyo wax markay u jeedaan waa is ilaalina haddii qof indhihiisu oynan u jeedinna dad buu xaqoodii duudsiinayaa xaq buu ku tumanayaa kaasoo kale marka haddii inta loo dhakada la fiiriyo meel inta loogu dhakada la fiiriyo laba nin ay fiiriyaan oo hadhow markhaati marka lagu soo qabsado ay markhaati furaan annagaa arkaynay inay dhehi karaan asalka taas waa macnaha laakiin xuquuqda alle waxa ku saabsan ma ahaneed xuquuqda alle waxa ku saabsan waxay tahay dembi ilaahay laga gelaya hadday tahay taasi looguma talagelin in la raaraadsado in la fiirfiiriya ma aha haddii bannaanka la keensado unbaa la fiirinaa dadka derbigooda iyo baqbaqa intaad ka fiiriso marka si hadhow aada wax ugu soo oogto dembi lama rabo taasna dembigu inuu bannaanka yimaadaa la nacaa laakiin nin mujrimoo isagade xuquuqdii dadka duudsiinayo ummaddii dhibaato ku wado haddana dadkii iska qarina in loo gambadoo la dhegaysto laabaas kaasuu rabaa inuu baabeeyo wa ajaazahu camru bnu xurayth waa banneeyey qaala waxa uu yidhi wakadalika yufcalu sidaa ayaa lagu sameeyaa bilkaadibi alfaajiri ninka beenlowga ee faajirkaa saasaa lagu sameeyaa hadii kale maalin walba dadka xaqiisa u qaadanaan wa qaala ashacbiyu wabnu siriin wa cataa'u wa qataadatu waxay dhaheen assamcu shahaadatun maqalku waa markhaati ninkaad codkiisa taqaana meesha inuu joogayna aada ogeyd maqalkaas waa ku markhaati furi kartaan wa kaana alxasanu yaquulu xasanulbasri wuxuu dhihi jiray lam yushhiduunii calaa shayin waxba im iguma aynan markhaati gashanin wa inii samictu kada wakada waxaas iyo waxaasaan maqlay laakiin anigoo ka wada xasanulbasri maalan waxba u arkaayey ninka lagu markhaati furayo uma jeedin arrinkiibuu marka rabaa inuu ka markhaati kaco markaas wuxuu leeyahay war aniga cidna markhaati hadda ima ima gashanin iyagu ima aynan markhaati gashanin laakiin saasaan maqlay wa inii samictu kada wa kada marka samictudaas waa markhaati waa ku filan tahay ima markhaati gashaninna wuxuu bayaaninaa marka uu caddaynayaa isagu inaan loo yeeranin oo kaale markhaati noo noqo inaan la dhihin oo markhaatidaanu ay tahay shahaadat lmukhtabi ayb qaala xadaanaa abulyamaan wahuwa alxakamu bnu naafic qaala akhbaranaa shucaybu can الzuhriyi qaala saalimu samictu cabdاllaahi bna cumara radia allahu canhuma yaquul inطalaqa rasuulu اllahi sal l slam nebigaa tegey wa ubayu bnu kacbin iyo ubayu bnu kacb alansaariy yo ummaani nakla iyagoo u qasdaaya markaa geetimireedka geetimireedyo allatii geetimireedyadaasoo fiiha bnu sayaadin ibnu sayaad uu ku dhex jiray ibnu sayaad wiil yaroo madiino joogi jiro wuxuu ahaa kitaab gaabalow camal iska ahaa oo arrinkiisa la bixin waayey waxa uu yahay marka rasuulka inuu dhegaysto rabaa marka ayb meeshii geetimireedyadii uu ku jiray ayuu u tegey ayuu nebigu u qasday marka isaga iyo ubay ibnu kacab xataa idaa dakhala rasuulu llahi sal l slam nebigu marku galay daafiqa wuxuu gudagalay rasuulu llahi sal l slam rasuulka yartaqii inuu ku gambanayo bijuduuci naqli geetimireedyada dogobkii timirta yacni jirid jiriddeeda inuu ku gambanayo ayuu bilaabay wa huwa yaktilu isagoo gambanayo wahuwa yaktilu isagoo markaa gambanayo an yasmaca inuu maqlo darteed u gambanayo min ibni sayaadin ibnu sayaad xaggiisa shay-an inuu wax ka maqlo qabla an yaraahu intuunan arkin ka hor yani isagoon intaanu arkin ka hor inuu intuu u gambado waxa uu sheegayay bal maqlo ayuu nebiga isku dayey tarjamada marka meeshaan waa meesha laga rabo rasuulka waa u gambaday inuu maqlo maqlidaasi marka maxay keenaysaana xugun inuu ka dhasho hadhow wabnu sayaadin ibnu sayaadna mudajicun ou jiifo calaa firaashihii gogashiisa uu ku jiifo fii qadiifatin go lahu oo u sugnaaday fiihaa marka go-a dhexdeeda ramramatun cod oo nuulayn ow amase zamzamatun oo markaa nunuulaynayo cod fara'ad umu bni sayaadin ayaa aragtay annabiya sal l slam hooyadiisaa nebiga aragtay wahuwa yataqii nebigo ku gambanaya bijuduuci nakle geetimireedyadii jiridahooda faqaalat waxay ku tiri libni sayaadin ibni sayaad bay waxay ku tiri ay saafi yacni yaa saafi magaciisaa la dhihi jiray yaa saafi haadaa muxamedun waa kan muxamed fatanaaha ibnu sayaad ibnu sayaad markaa waa istaagay marka waa ka jooga qaala nabiyu sal warkaa warkii iyo wixii waa istaajiyey faqaala qaala nabiyu sal ll ly slam nebigu waxau yihi low tarakathu hadday ka tegi lahayday dhaafi lahayd bayana arrinkiisu waa caddaan lahaa ninkaa meeshaa markaa dee in nebigu inuu u gambaday buu war ka waxa uu sheegayay bal inuu maqlo wuxuu yahay si loo xukumo ayb meeshaa maxalushaahidka muhallab waxa uu yihi fiihi jawaazu اlاxtiyaali calى اlmustasiriina biاlfisqi dadka fisqiga la siraysanayo oo fasaad iyo waxyaabahaad samaynaya haddana dadka iska qarinayo kuwa in loo xeeladaysto oo loo gagambado ayb calى اlmustasiriina biاlfisqi wa juxuudi xaqin iyo inuu xaq diidow rabaa ninkii inuu xaq diido iyo maal dadka inkira iyo waxaasuu rabaa dadku iska ilaalinayaa marka ayb ninkaasoo kale marka in loo gambado lagu qabto maslaxaa ku jirta xataa yusmaca minhum maa yastasiruuna bihi wayuxkama calayhim loo xukumo walaakin bacda an yufhama canhum fahman bayinan laakiin muhallab wuxuu leeyahy goormaa laakiin xukunka la xukumayaa waa markii la hubsado arrintooda ninkii waxbuu sheeg sheegay aad uma maqlin adiga waxba ma xukumi kartid markaas ila waxa uu sheegayaba lama oga maogtahay laakiin ninkii haddii inta loo gambaday si fiican warkiisa loo fahmay loona maqlay xugun waa la saari karaa markaas waxyaabahaasna dabcan waa inaynan ahayn waxyaaba hadda xuduud iyo keenayo xuduuda iyada waxaaba la yidhi nebigu ninkii ninkii maacis ahaa marku qirtay inuu zinaystay ee dhagaxda laga badiyey waa tii uu cararay markaasuu nebigu wuxuu yidhi war maa ka hartaan lacalahu waxaa laga yaabaa inuu naftiisa beeniye haddana marka hadduu dhihi lahaa may ani ma sinaysanin beenteyba waa la iska dhaafi lahaa xuduudda marka iyada alxuduudu tuttaqa tudra'u alxuduudu bishubuhaat islaamku marka wuxuu qabaa cuquubaadka sharciga ah shubhatan ugu yar ayaa lagu layskaga dhaafaa ayb marka qofku inuu cagsi u shaqeeya lama rabo oo isagu markaa uu fiirsado ay shubha oo yar inuu wax ku ciqaabo sharciga saas ma u shaqeeyo cagsi buu u shaqeeyaayo ay shubha oo yar hadday dhacdo waa iska dhaafaa qofka qofka waa la daynaya intuu noqon lahaa qof yacnii qof qaldan yacnii intuu noqon lahaa qof saxan oo aan waxba ka qaldaneen oo la dilay ama wax la yeelay intuu noqon lahaa waxaa dhaanto qof gef ku jiray oo dil oo dil mudnaa oo laga tagaa dhaanta nacam waxba aan la yeelin haddiiba wixii ay mugdi ku jiraan waa la yska daynaya hadduu doono nin dil mudanba ha ahaado yacnii sida ilaahay ogyahay laakiin hadday cagsi noqoto islaamku yani xuduuddii waxa ugu yar oo shubhada ugu yarba haddii cuquubadii layskaga kor keeno sharci ma aha waxaas ayb qaala xadaanii cabdullaahi bnu muxamed wahuwa almusnadiy aljucfiyu qaala xadaanaa sufyaan can الzuhriyi can curwata can caaishata radia allahu canha jaءat imraأaة haweeney baati imraأaة rifaacata alquradiy rifacata alquradi naagtiisa ayaa timid ila nebiy bay u timid sal l slam faqaalat waxay tihi kuntu cinda rifaacata rifaaca agtiisaan ahaa faطallaqanii waa i furay faabatta alaaqii alaaqaygiibuu gooyey yacnii dalqadii saddexaad ayuu igu riday fatasawajtu waxaan guursaday cabdaraxmaan bna الzubayr wa inamaa macahu maciisa waxaa ah milu hudbati اthawb yanii marada faraqeeda oo kale yaa maciisa ah yanii marada darafteeda aaladiisa iyo marka waxay ujeedaa marka aalad iyo wax ma leh nacam ayb waa daciif aaladiisa saasay ka wadaa fa qaala waxa uu yidhi ataruddiina ma celinaysaa aturidiina maturiidiina ma waxaad rabtaa an tarjici ilaa rifaacata rifaaca inaad ku laabato qaalat laa maya buu yidhi ku laaban maysid xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki yacnii ilaa aada isjimaacdaan oo is adigana uu ku dhadhamiyo adigana aada dhadhamisid ninkan dambaa la sheegan wa abuu bakrin jaalisun cindahu abuu bakrna nebiga agtiisa u fadhiyaa haweentanna marka nebigay su-aashaas weydiinaysaa wa khaalid bnu saciid bni اlcaasna bilbaabi albaabka u taaganya yantadiru uu sugayo an yu-dana lahu in loo idmo soogal la yidhaah faqaala wuxuu yidhi khaalid isagoo albaabka taagan waa u dhahayaa yaa abaa bakrin abuu bakarow alaa tasmacu ilaa haadihi midaan miyaadan maqlaynin maa tajharu bihi cinda اnabiy sal l slam nebiga agtiisa waxa ay kor ugu qaadaysa miyaadan maqlaynin yani naagtan nebiga hortiisa waxa ay ku sheegayso miyaadan abuubakarow maqlaynin meeshaa marka waxaa waye maxalushaahidka khaalid bnu saciid naagtan uma jeedin codkeeda unbuu maqlayay maca daalika bal naagtan fiiri waxay dhahaysa buu yidhi qofka marka waxa uunan arkaynin bidhaan uusan u jeedin laakiin codkeeda uu yaqaano waa ka markhaati furi karaa halkaasuu marka ka rabaa marka imaamu اlbukhaari raximah اllahu tacaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa shahida shaahidun idaa shahida haddii uu markhaati kaco shaahidun mid markhaati furayo ow amase shuhuudun markhaatiyaal bishayin hadday ku markhaati furaan wa qaala aakharuuna kuwo kalena ay dhahaan maa calimnaa bidaalika annagu ma ogin waxaas yuxkamu waxaa la xukumayaa biqowli man shahida ninkii markhaati furay qowlkiisa ala xukumay yani baabkan wuxuu ka wadaa imaamu albukhaari ninbaa laba nin baa markhaati furtay waxay yidhaahdeen waxaan markhaati ka nahay waxaas iyo waxaas iyo waxaas kuwo kalaa ka daba yimaadeen markaasay yidhaahdeen waxaas annaga ma ogin inay jiraan yaa la qabanaa marka markhaatidee la qabanaa kuwa markhaati furay warkooda la yeelaa maxaa yeeley kuwan waxaas ma ogi cilmi ma aha waxaas waa ogahayo markhaatiyaan ka ahayna waa cilmi soo lama fahmin qaala alxumaydiyu abuu bakr alxumaydi waxa uu yidhi haada kamaa akhbara bilaalun waa sidii uu bilaal u sheegay ana الnabiya salى اllahu عalayh wali wasalam nebiga sallaa fi lkacbati kacbada ayuu ku tukaday dhexdeeda bilaalaa yidhi rasuulka sal ll ly slam kacbada dhexdeedu ku tukaday wa qaala alfadlu fadlu bnu cabaasna waxau yidhi lam yusalli nebiga kuma tukanin kacbada dhexdeeda fa akhada annaasu dadkii waxay qaadeen ay qaateen bishahaadati bilaal bilaal markhaatidiisa waa laba ninoo marka nina uu leeyahay nebigu kacbaduu ku tukaday ka kalena uu leeyahy may kuma tukanin ee ninkan maya kuma tukanin leh ma arkin waayo macnaheedu soo maa ma arkin waayo macnaheedu ninkan waa ku tukaday dhahayana waa arkayba anaa indhaha saaray marka anaa indhaha saaray waa cilmi ma arkinna cilmi ma aha iyada dadka marka bilaal ay qaateen warkiisa kadalika sidaadaasoo kale in shahida shaahidaani laba markhaati hadday markhaati furaan anna lifulaanin hebel wuxuu leeyahay calaa fulaanin hebel uu ku leeyahay alfa dirhamin kun dirham wa shahida aakharaani laba kalena ay markhaati kaceen bialfin wa khamsumiatin wa khamsamiatin kuwo kalena waxay yidhaahdeen kun iyo shan boqoluu ninkan ku leeyahay yuqdaa biziyaadati ziyaadadaa la xukumayaa laba markhaati waxay dhahen ninkan ninkan wuxuu ku leeyahay kun dirham laba kalaa timid oo markhaatidooda la aqbali kara kun iyo shanuu ku leeyahay dhehen tee la qaadana kun iyo shantaa la qabana leanna kunka waa iska waafaqeen kuwaanna waxay dheer yihiin shan boqol oo kale oo iyagu ay og yihiinaa jirto kuwaan aynan ogeyn marka kun maya kun iyo shan boqoluu ku leeyahay meeshaasi marka waxaa weeyaan de kun iyo shanta boqol ziyaado waa ziyaadadaa la qaadana waa marka meesha ay yidhaahdaan almuhbitu muqadamun cala annaafiyi qaacido wa qofka muhbitka ee wax sugaayo waa laga hormarinayaa qofka wax anfinayo wax diidayo qaacidada marka ibnu xajar wuxuu yidhi wahuwa wifaaqu min ahli اlcilmi ilaa man shada qaacidada wuxuu yidhi waa mutafaq ilaa wax yar maahan oo shaad ah warkooda uu shaad yahay walaa siyamaa idaa lam yatacarad ilaa linafyi cilmihi haddana maba kusii jirto hadduu yidhi anigu kun un baan ogaay kun baan ogeyn kanna waxay kun iyo shan boqolaan ogeyn kun shantaa la qabana kan ila intuu ogaayuu sheegay kuwaanna intay ogaayeen bay sheegeen qala xadaanaa xibaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala akhbaranaa cumaru bnu saciid bni abi xusein qaala akhbaranii cabdullaahi bnu abi mulaykata can cuqbata bni اlxaariث anahu tazawaja bnatan gabar ayuu guursaday liabi ihaabi bni casiiz isaguna u dhalay faaatathu imra'atu naag baa u timid faqaalat waxay tidhi qad ardactu cuqbata cuqba ayaa nuujiyey iyo wlatii tazawaja miiyo midou guursaday naagtana uu guursadayna anaa nuujiyey cuqbana anaa nuujiyey isaga isaga iyo naagta uu guursadayba anaa wada nuujiyey faqaala lahaa cuqbatu cuqba wuxuu ku yidhi maa aclamu anigu ma ogi anaki ardactanii inaad inuujisay ma ogi inaad inuujisay mana maqal hadda ka hor dabcan maba ogaan kara laba sano ninka yar waxba ma ogo waa la ogyahaye wuxuu ka wadaa hadda ka horna iyadoo la sheegayo ma maqal saas waa waxuu ka wadaa walaa akhbartinii adigana hadda ka hor iima sheegin fa arsala ilaa aali abi ihaab qoyskii gabadh ay ka dhalatay buu u cid diray yas'aluhum isagoo su-aalayo faqaaluu waxay yidhaahdeen maa calimnaahu annaga ma ogin ardacat saaxibatanaa gabadheenna inay nuujisay annaguna ma ogin naagtan gabadheenna inay nuujisay ma ogin farakiba ila nabiyi sal l slam nebigu u koray bilmadiinati madiina ugu koray oo u aaday fasa'alahu waa soo su-aalay faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi kayfa waqad qiila kayfa sidee baad u haysanaysaa waqad qiila iyadoo sidaas la yidhi marka kayfa waqad qiiladan bay culimmadu isku khilaafeen waxay dhaheen xugun miyaa oo hadda ma waxaa laga wadaa naagtani maba kuu qabanayo guur xaaraan bayna kaa tahay miyaa laga wadaa oo naagtan halka a markhaatideedaa la yeelay oo la aqbalay mise sidaas maahanoo nebigu wuxuu leeyahay war waxaan iska daa waa laga fiican yahay min baabi alwarac yani xalaal miirad iyo in khilaaf laga baxo iyo meel laga daba war uu ku jiro in laga baxo miyuu nebiga u jeedaa mise wuxuu u jeedaa waxaan waaba xugun niyahow waa lagugu markhaati furay waa xukun labadaa tee laga wadaa imaam axmed iyo bacdi ahlilcilmi iyagu waxay leeyihiin waxaa laga wadaa nuugmada iyo kale hal naag waa la aqbali karaa markhaatideeday leeyihin imaam axmed isagu saas u dhahaa hal naag oo weliba iyada ficil ay samaysay weliba ku tacalluqo waa la yeelaa buu leeyahay ahlucilmiga in badanoo ka midana mayabi shahaado maaha buxan ee waxay tahay kayfa waqad qiila wuxuu ka wadaa rasuulka sal ll ly slam war iyadoo warkaan la sheeg sheegaya adiga laftirkaaga see naagtan ku haysanaysaa iska daa faraha ka qaad kuwo kale aad ee hadda laakiin markhaati baa la aqbalay xugunaa lagu saaray ma aha sidaasayna culimo badan ay tilmaamayaan waxay leeyihin haddii sidaa aan la dhihin waxaa imaanaysa naag walbo oo laba qof inay kala geyso rabto waxaa u sahlan inay tiraa labadooda anaa nuujiyahayo ka tag isna in la yidhaahda sidaasi marka waxay leeyihin wax xuquuq badan baa ku hallaabaysa naag walba oo doonayso inay qoys kala dirto qaaligii intay u tagtay waxay leedahay ninkan iyo naagtan anaa nuujiye haddii qaaligu uu ku kala diraayo warkeeda de qoysas badanaa kala dirmi lahaa hal naag marka markhaati kuma filna saasay dhahayaan marka meeshaan warkaas baa ku jira taa marka bukhaari wuu dibo ugu noqon doonaayo laakiin hadda maxalushaahidkiisu waxay tahay naagtaanina waxbay sheegtay oo inay og iyo nuugmay soo ayay keentay meesha cuqbana wuxuu leeyahy anigu wax ma ogi waayo warkiisa ma ogi marka ma ogi iyo ogaal kee la hormarina ogaalka in la hormariyey taasuu ka rabaa farakiba ayb kayfa waqad qiil ayuu yidhi fafaaraqahaa wuu faaruqo waa ka tegey wanakaxat zawjan hayrahu nin kaloo kayrkiia bay guursatay baabu shuhadaaءi اlcuduul markhaatida cuduusha ah alcuduul waa jamcu cadlin cadligana waxaa laga wadaa waa nin alla ka cabsi leh waa ninka muslim qaangaara asbaabta fisqiga ka nabadgalay iyo waxaa khiyaarnimadiisa dhaawaco almuslim alcaaqilu albaaligu saalimu min asbaabi اlfisqi wa khawaarim اlmuru'a kaasaa la yihaa cadli wa qowli اllaahi tacaala iyo ilaahay qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay waashhiduu markhaati geliya daway cadlin laba cadaalad u saaxiibo minkum idinka idinka mida ayb cadaalad minkum muslimiintiina cadlin daway cadlinna waxaa weeyaan cadaaladdu marka waxay keenaysaa shardi inay tahay iyo qowlka alle uu yidhi miman tardawna min الشhuhadاء qaala xadaثna الxakm bnu naafic wahuwa abulyamaan alximsi qaala akhbarana شhucayb can الزuhriyi qaala xadaثanii xumayd bn cabdالرaحman bni cawf ana cabdالlahi bna cutbata qaal samictu cmar bna الkhaطاab radia اllahu canhu yaquul ina unaasan dad kaanuu waxay ahaayeen yu'khaduuna bilwaxyi waxyigaa lagu qaban jiray fii cahdi rasuuli illahi sal l slam waqtigii nebiga wa ina alwaxya waxyiguna qad inqataca hadda waa go-ay oo waxyi samada laga sugaya hadda ma leh wa inamaa na'khudukum waan idin qabanaynaa al'aana hadda bimaa dahara lanaa wixii noo muuqday ayaan idinku qabanaynaa min acmaalikum acmaashiinna ah yacnii cumar wuxuu leey nin walbaa wixii ka muuqdaan u qabanaynaa waagii hore dadka waxyigaa sheegi jiray hadda waxyi male nin iyo wixii nooga muuqda markaa ninkii shar ay ka muuqato ee hadhow yidhaha war aniga qasadkaygu saas maahayn iyo ma laga yeelay ninkii uu khayr ka muuqdo shar u qarsoon tahayna shartaas u qarsoon ma gelayna annaga ma ogaan karna ilaani faman adhara lanaa qofkii noo muujiyey khayran khayr noo muujiyey aminaahu waan nabadgelinaynaa waqarabnaahu waan dhoweynaynaa walaysa ilaynaa xagga innaga ma ahaanin min sariiratihi isaga sirtiisa shay-un waxba waxa u qarsoonna waxba annaga noogama sugnaanin allaahu allaa yuxaasibu xisaabaya sariiratahu waxa uu siraysanayo waman adhara lanaa qofkii noo muujiyo suu-an xumi lam na'manhu ma ammaan gelinayno walam nusadiqhu mana rumaysanayno wain qaala haba yidhaa ina sariiratahu xasanatun aniga niyo qalbigayga iyo waxa gudahayga ku jiraa waa wanaagsan yahay hadduu doona ha dhaho taas aakhiray anfacaysaa laakiin waxaan ka muuqdo unbaa lagu xukumaa ninkii salaadda ka tago haddii uu yidhaa aniga qalbiga wax kalan ku haystaa waa fiicnahay ma laga yeelaayo salaaddan tuko haddii salaaddii salaadeedii kale lasoo gaaro ama laba salaadoo laysku jamcin kara midda labaad wakhtigeedu marku dhammaado war tuko waa diiday horaa loo dilaa qaaligu waa dilaa dilkiisa xukuma hadhow aniga qalbiga wax kale iigu jira iyo kacbadan kusoo tukadaa iyo kacbada annaga muu jeedno inaad ku tukatay in kale kacbada iska dhaafe derbigan gadaashiisa wax ka socda ma ogin marka adu inaad kacba salaadda isaga soo bixiso kusoo tukatay in kale war uma hayno yacni baatin iyo waxyaabahaas marka ma la ilaaha yaqaan taas cilmu waxaan markaa cilmu baatin iyo waxyaabahaas marka ma nin khawaarijtii ka mid ahbaa wuxuu yidhi ibnu cabaas wuxuu ku yidhi ibnu cabaas baa wuxuu ku yidhi war dadkan aada laynaysaan iyo ilmaha yaryarkood xataa dilaysaan waa maxay ilmaha yaryarka oo aada xataa dilaysaan oo dilkooda bannaysanaysaan waa maxay markaasuu yidhi qur-aanka ilaahay baaba nebi khadir baaba dilay cunug yaruu yidhi waa malquaa qaysadii wuxuu keenay markaa xataa idaa rakiba yani fi safiinati kharaqahaa qaala akharaqtaha lituqriqa ahlaha laqad ji'ta shay-an imraa qaala alam aqul inaka lan tastatiica macya sabraa qaala laa tu'aakhidnii bima nasiitu walaa turhiqnii min amri cusraa faاnطalqaa xataa idaa laqiyaa ulaaman xataa idaa laqiyaa ghulaaman faqatalahu qaala aqatalta nafsan zaakiyatan bigayri nafsin laqad jiئta shayئa nukraa waa ti saas yidi qisadaasu usoo deliishada markaasuu ibnu cabaas wuxuu yidhi adiga marka haddii ilaahay xaggiisa lagaaga waramo dil haddaa rabto haddaan lagaaga waramin xag allo xag alle aan lagaaga waxyooninna iska dhaaf yidhi waa ka xaaraam leanna warkiisii nebiyullaahi khadir markuu sheegay ugu dambayn muxuu ku gebagabeeyey wamaa facaltuhu can amrii buu yidhi dalika ta'wiilu maa lam tasdic calayhi sabraa aniga waxaan amarkey a kama samayninuu yidhi ilaaha i amray waay adigu wuxuu yidhi hadduu ilaahay toos ku amro dilo yidhi ilmaha yaryarka waa aamusiyey marka ibnu cabaas radia allaahu canhuma marka qofku inuu yidhaahdo waxbaa jira iyo hadda dad waxaa arkaya marka qisadan khadir u deliishanayo baadininimadoodan waa kaasa khadir qofuu dilay doonow googooye ou jeexjeexay waxaasoo dhan waxay leeya naguna waxaan rabnaan samaynayna ay ka rabaan inay dhahaan marka idinkii khadir haddaa isku mid tihiin oo adiga aada waxyi xagga samada ka hesho sheeg ayb cumar marka sidaanu yidhi meeshaan marka de waxaa laga qaadanayaa marka ninkii ay ka muuqato yani fisqi ou ka muuqdo markhaatidiisa lama aqbalayo ayb ninkii akhyaarnimo wanaag ka muuqata qalbiga waxuu doonaba ku haystee daahirka markhaatidiisa waa la yeelay baabun ay hada baabu baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan tacdiilu kam yajuusu tacdiilu kam imisa ayaa ama taskiyadooda iyo ammaanitaankooda yajuusu uu bannaan yahay tacdiilka waxaa loo isticmaalaa qaaligu markay laba qof isu markhaati yimaadaan oo wax isku qabsadaan ninkan uu yidhaha markhaati keensao laba nin ou keensado labadaa nin yaa yaqaan uu leeyahay qof idin taskiyey i keena dadkaas marka markhaatidan taskiyeynayo cadad ayaga ma loo shardiyaa meeqay inay noqdaan cadad ma loo shardiyaa masaladaasu raba inuu ka hadla qال xdثna سلyمان بن xرب وهو أbو أyوب الواaشحiي qال xdثna حmاd بن زيد عن hاaبت عن أنس رضي الله عنه qاaل مr على النبي صلى الله عليه ولي وسلم mr على النبي صلى اه سلم بجناaزة نبga جناaزة lasoo mariyey فأثنوا عليها خyرا khayر bay ku أmaaneen faqاaلa waxau yihi wجبت waa u waaجibtay uma mura biukhraa mid kalea la soo mariyey faatnow calayha sharan shar bay ku ammaaneen ay ku sheegeen aw qaala gayra dalika faqaala wajabad waa u waajibtay faqiila yaa rasuul allah waxaa layihi rasuul allow qulta lihaada wajabad kan waxaad ku tihi wajabad walihaada wajabad kanna sidaasaad ku tihi qaala waxau yidhi shahaadat اlqowmi sidaa waxaan ku idhi shahaadat اlqowm dadkan markhaatidooda qowmka qoomkan markhaatidooda ayaan sidaas ku idhi almu'minuuna shuhadaau llaahi fi lardi mu'miniintu waa markhaatiyaalka ilaahay dhulka korkiisa jooga marka dadkan mu'miniinta ninkay sharow u yaqaanaan iyagoon isku sheeg sheeginoo hadda kaalaya ninkan aan shar ku sheegna aan isdhihin bimujarad ficilkiisa iyo qaabdarradiisu qofkay shar u yaqaanaan hadday intaasoo ummada ay yidhaahdaan ninkan waa fiican yahay oo kale waxba ma u samaynaysa waxay marka dadka u yaqaanaan oo dadka qaalibkooda yacnii yaa la fiirinaa marka dadkani yaa laga wadaa kitaabuuljanaa-isna waa ku soo marnay marar badan oo janaa-isku waxaan soo marnay saxaabada miyaa laga wadaa dadkan markhaatidooda la aqbalaayo dadka sawaadul acdam muslimiinta badankood miyaa laga wadaa intaas tan dambe ay tahayna waa dhici ayb marka muslimiinta badankood qofkay khayr ku sheegaanna waa khayraysan yahay khayraa loo rajeynaya mada badankood ninkay shar ku sheegaanna waa sharaysan yahay almu'minuuna shuhadaa ullahi fi lardi buu yidhi mu'miniintu waa markhaatiyaalka alle dhulka dhexdiisa hadda halkan marka maxaa ku cad marka cadad lama sheegin mu'miniintaa la yidhi dad badan qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa daawuud bnu abilfuraat qaala xadaanaa cabdullaahi bnu buraydata can abilaswad qaal ataytu lmadiinata madiinaan imid waqad waqaca bihaa maradun iyadoo uu ka dhacay jiro ay ka dhacday wahum iyaguna yamuutuuna ay dhimanayaan mowtan geeri dariican yanii daran ay dhimanayaan fajalastu ilaa cumara radia allaahu canhu cumar ayaan u fadhiistay xaggiisa fa marat janaazatun janaazaar soo martay fa uniya khayran khayr baa lagu ammaanay faqaala cumaru wajabat uma mura biukhraa fauniya khayran faqaala cumaru wajabat uma mura bihaaliثati fauniya sharan faqaala wajabat faqultu wamaa wajabat ya amiira almu'miniin maxaa ka wadaa qaala waxau yihi qultu waxaan idhi kamaa qaala nabiyu sal l slam sidee nebiga yidhi ayumaa muslimin muslimkii ahoo shahida lahu arbacatun afar qofood ay u marqaati furaan bikhayrin khayr ay ugaga marqaati kacaan adkhalahu llaahu ljannata ilaahay jannadou geliyaa qulnaa waxaan ku nidhi wahalaaatun saddexna qaala wahalaaatun saddex qulnaa wahnaani labana qaala wahnaani labo uma lam nas'alhu ma anan su'aalin can ilwaaxidi midka hal ma anan su'aalin wuxuu yidhi ibnu xajar marka wasayaأtii lilmusanifi bacda abwaabin aلtasriixu biاlاktifaaءi fii shuhadaaءi الtaskiyaةi biwaaxidin waxaa imaan doonta marka hal xataa in lagu kaaftoomi karo hal riwaayu keeni doona hal qofna in lagu kaaftoomi karo marka hadda xadiidkan labo iyo saddex iyo afar in lagu kaaftoomayo hal ninna waa lagu kaaftoomi karaayo wuu keeni doonaa xadiidkan meeshaa marka haddii nin laba ninoo markhaatiya la keena yaa idin yaqaan nin ay keenaan nin qaaliga agtiisa macruufka ah oo isaga laftirkiisaba cadli ku sifaysan hadduu yidhaha war nimankan anaa aqaan markhaatidooda waa la qaban karaa waxaasaan ku aqaanaa qaaligu waa imtixaanaan laftirkiisa nimankan ma la safartay shirko ma la noqotay maxaad ku taqaanaa ma la deristay hadduu yidhaha maalan waa deriskaygu ahaa muddo labaatan sano soddon sano saasaan ku aqaanaa waa u aqbali karaa marka halkaas tarjamada marka macnaheedu marka sidaas weeyaan baabu shahaadati cala alansaabi ayb marka hadda markhaatiyaalkan hadda maxkamad gaalaadka maxkamadahan maxkamad gaalaadka ah ayagu marka cadaalad iyo waxba maka ma fiiriyaan waxaa dhici karta marka berigii hore waxaan xasuusnahay beri nin bar cad wax ku dilay oo la yaqaano shaa'ic khabarkiisu iska yahay markhaatiyaal iyo inta loo raadiyey ayaa kiisku inta u dheeraadaa markii dambe yani waxaan ujeedaa dil habeen dhacay oo markhaati intaa la raadiyo la waayey buu ahaa markaasaa maalinkii dambe waxaa timid maxkamadda hork horteeda labiiyo toban qof bil iyo ka badanaa markhaati la raadinayo laba-iyo toban nin baa bud soo dhaheen laba iyo tobankeenna markhaati aan ka ahayn meeshaas ninkii marka meelahaas joogaa wuxuu yidhi hadda haddii waa idin xiraayo haddii aada markhaatidiina loo bogi waayo ama ay wax ku dhacaan ama intaan wax idinka su-aala aada micmici keentaan waa idin xiraa ogaada waa iska dhaafaynaa ay dheheen mara maya qofka fiiri iska soo baxaayo wuxuunan ogeyn markhaati inuu ka noqdo diyaar u ah oo haddana ku tacalluqo dil iyo qof dhiiggiis in la duudsiiyo ku tacalluqdo maxaad u malaynaysaa mara marka nimankan maxkamadaha kuwa joogo iyo kuwa markhaatida laga furo iyo waxaasoo dhana waxay yihiin iyagaba aan markhaati gelinba qaadiga isaguba hadduusan cadli ku sifaysnayna faasiq yahay waxa uu wax ku xukumaa buug iyo wax jinni uu yahay markhaatida laga helayo meeshaasna markhaati baas lay noqonayna ayb waxaas marka dadka muslimka inay aadaan maaha maxkamad ahaan ay u aadaan ma aha haddii lagu qasbo gooni waayo laakiin rabitaankooda in lagu aada ma bannaana oo qur-aanku ilaahay wuxuu le alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila ataaquuti waqad umiruu an yakfuruu bih bimujarad marka iraadada ayaa qofka uu ku kufrinaya doonista uu doono inuu meeshaas aado culummadu waxay ka hadlaan haddii diinta islaamkana xaqaaga uu ku siinayo adiga oo maxkamadaasna aada og tahay inaad ka soo helaysid xaqaaga ma bannaan tahay in la aado taasay ka hadlaan yacni qaanuunka meesha yaallo iyo sharcigii maalan waaba iswaafaqsan yihiin meeshaas jus-iyadaas waa isku waafaqsan yihiin mal ma loo aadi karaa marka ma loo aadi karay leeyihin intooda badan xukunka marka annaga waa iska fududaysanaa laakiin maxkamadda iyo xukunka iyo qofku inuu garsoor oo saxa ou helo wuxuu ku imaan karaa sharci ilaahay waxaan marka la leeyahay sharcigan iswaafajinaynaa iyo kii qur-aankii iyo diinkii iyo waxaasaa la iswaafajinaa iyana wax socon kara ma aha wax kalena maahane waa wixii munaafiqiin ay sheegayeen oo ay lahaayeen in aradnaa ilaa ixsaanan wa tawfiiqanti ay sheegi jireen lanna sharciga ninka iswaafajina horta waa inuu yaqaano ninka meeshaba wuxuu ku tagaa warqad shahaado shahaadadaasna waxay u sugaysaa in qaanuun uu bartay shareeco inuu bartay wax u sugaaya ma ma ku joogaba meesha marka kaasaa wuxuu ku leeyahay waa isku fiirinaa diinta iyo qodobkaan isku fiirinaa hadduusan qodobka ka hor imaanaynin diinta qodobkaan markaas cuskanaa diintana waa la akrinaynaa waxyaabahaas oo dhan waxaa weye maba yaqaanay isagu yaa u sheegay in diin ay ka hor imaanayso iyo in kale masaladaas xukunkaa in la fududeeya ma aha waa mas'alo weyn weyn oo aad u weyn waa weliba dad muslimiina oo qur-aan rumaysan ilaahay rumaysan rasuul rumaysan maxkamadahoodu inaysan fiirinin kitaab uunan oolin ilaa in qof lagu dhaariya maan si kale uma yaallo qur-aanka dhaariska unbuu u yaallaa kuwa gaalada xataa waa yaallaa kuwa gaalada laftirkooda waa yaallaa kitaabka qur-aanka qofka muslimkaa inta loo keenaa ku dhaaraa laleey gacanta saara taas marka ma lagu noqonayo farqi weyn ma keenaysan farqiga waxaa keenaya axkaamta wax lagu xukumaayo waa inaan laga soo xiganin buug kitaabka ilaahay sunnada nebiga in laga xigto iyo aqwaashii saxaabada iyo laga xigta haddii kale waxaan afka ka sheegayna waxay noqonaysaa been qofka ku qanacsan waxyaabahaas oo kale baabu الشhahaadaةi calى اlansaabi wاradaaci اlmustafiidi wاlmowti اlqadiim baabu bayaani xukmi shahaadati markaatidii xukunkeeda cadayntiisiiba u baab yahay cala alansaabi nasabyaalka lagu markaati furo nasab lagu markaati furo marka waxaa laga wadaa hebel inuu hebel dhalayaan markaati u ah wاradaaci nuugmadii almustafiidi nuugmadii day almustafiidi faaftay nuugmo faaftay in lagu markhaati furo maalan waxaa faaftay oo dadku iska yaqaanaan hebel inuu heblaaye ay nuujisay waa faaftay markhaati looma baahno markaas waalmowti alqadiim dhimashadii horeysay hore yani dhimashadii horena waxaa ka wadaa nin waa hore dhintay oo dadkuba ay agtooda mustafiid ay tahay war ninkii hebel ah war ninkii berigaas dhintay yaa la leeyahay istifaadadaas way ku filan tahay ninkan inuu dhintay ee ninkan inuu dhintay nin waa hore dhintoo dadka dhexdooda ku faaftay inuu dhintay meeshii lagu duugay la yaqaanay markhaati u keen haddii la yidhaahdo waa dhibaato lama rabo markhaati uma baahno wa qaala الnabiyu salى اllahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi ardacatnii waxaa i nuujisay aniga iyo abaa salamata iyo abuu salama huwaybatu ayaana nuujisay huwayba marka na nuujisay muxuu ka wadaa yacni jaahiliyadii yani waxaan ujeedaa xilligii hore ee qabla albictha qabla albictha ayaa nebiga la nuujiyey dabcan muxuu ku sugay marka istifaado hadda markhaati iyoyaa markhaati laguma sugina waxaa lagu sugay shay layska yaqaano inay tahay watathabuti fiihi iyo arrinkaa in la hubsado istifaadadaa iyo waxyaabahaas laakiin in layska hubiyo masaladan marka masalo weyn waay wax badanaana soo galo masaa'il badan oo qadaha iyo waxaa ku tacalluq bukhaari marka baabkan ama tarjamadan wuxuu ka rabaa ama uu ka wadaa ashahaadatu bilistifaada shaygan waa faafay in markhaati laga dhigto shayga inuu faafay ayaa booskii markhaatida gelayso istifaadadaas shay kastaa marka markhaati ma loo gelin karaa istifaadada hadda isagu tarjamadiisu waxay tahay ashahaadatu bilistifaada inay jaa-is tahay laakiin shay walba ma aha ahlucilmigu waa ka hadleen oo ibnu xajar wuxuu leeyahy waاkhtalafa alculamaau culimadu waxay isku khilaafeen fii daabiti maa tuqbalu fiihi الshahaadaةu bilistifaadati shayga istifaado markhaatidiisa ama faafitaan markhaati u noqo loogu loogaga dhigi karaa ee saa lagu aqbalayaa daabitkiisu muxuu yahay maxaa koobi karo ayb ayb fatasixu cinda shaaficiyati shaaficiyada agtooda waxaa ansaxayo fi nasabi nasab horta waa ku ansaxay dadkiibaa waxaa agtooda ka faaftay ninkan hebel inuu hebel dhalay nasabka ninkan inuu ninkaa ku xiran yahay bimujaradi alistifaada waa ku filan tahay hadhow ninkan in la yidhaha orod wax ku markhaati keenso ma la dhihi karo war markhaati anigu uma baahni dadkan dhanaaba i yaqaanaba inuu hebel i dhalay hebel inuu ku iblaayo inay ku dhashay markay ku dhalaysay yaa ag taagnaa in la yidhaahdo qasab maaha istifaadadaa ku filan qaطcan walwilaada dhalmadana sidoo kale wa fi lmowti geeridii qadiimkeeda hore geerida qadiimku markuu le midda hadda cusubow ka ixtiraasa middan cusub hadda waa la sugi karaa iyada middan laakiin middaas hore waa dhib badan tahay hala sugo in la yidhaahdo waalcidqi xorayntii walwalaa'i welihi walwaqfi waqf ninkan waxaa loo geeya inuu masaajidkan waqfay dhulkan istifaaday noqotay masaajidkan masaajidkii hebel waaye ayaa laleeyahy oo waqfay hadhow markhaati ha loo keeno ma soconaysa istifaadadaa markhaati ugu filan walwilaayati ninkan in la magacaabay oo madax laga dhigay meeshaan uu madax ka ahaa waaba istifaada mashhuuray noqotay inaad madax ahayd markhaati keen ma la dhahayo waalcasli in la casilay ninkii hebel ah in la casilayaa istifaa ayaa mashhuur noqotay waa ku xasilaysaa istifaadadaasaa ku filan markhaati looma ba wanikaaxi nikaaxi watawaabicihi iyo waxa la mida wاtacdiili wاtajriixi wاlwasiyati wاrushdi wاsafahi ayb wاlmilki waxyaabahaas oo dhan buu yihi calى الraajixi fi jamiici dalika waballagahaa bacdu اlmutaahiriina waxay gaargaarsiiyeen qaarkood min الshaaficiyati bidcatan وacishriina mowdican labaatan iyo dhowr meel ayay ka dhigeen wahiya mustawfaatu fi qawaacid اlcalaa'i labaatan iyo labay gaarsiinayaan wuxuu yidhi labaatan iyo dhowr labaatan iyo laba meelay gaarsiiyaan fii qawaacid alcalaa'i qawaacid alcalaa'igana wuxuu ka wadaa kitaab la yidhaha almajmuuc اlmudhab fii qawaacid اlmadhab waana madbuuc isagoo laba mujalladow madbuuc yahay kaas marka isaga laftirkiisa bacdi shaaficiya oo kale oo aimo ka horreysu ka keenay labaatan iyo laba mas'alow keenay marka labaatan iyo labadaas mas'alo istifaada markhaati waa ku waa ku noqon kartaa wixii labaatan iyo labadaa ka soo harayna cinda shaaficiya markhaatiyaa loo baahayay istifaado waaye iyo caanay noqotay iyo la yeeli maayo ayb qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu qaala akhbaranaa alxakamu can ciraaki bni malik can curwata bni zubayr can caaishata radia allahu canha qaalat ista'dana calaya aflaxu aflax ayaa iga idin dalbaday falam aadan lahu uma idmin faqaala waxa uu yidhi ataxtajibiina minii ma iga xijaabanaysaa wa ana camuki anoo adeerkaa ah adeerkaa baan ahay ma iga xijaabanaysaa faqultu waxaan idhi bay tiri caaisha wakayfa daalika oo seedsaa kaagaasi sideebuu ku dhacay faqaala waxau yidhi ardacadki waxaa ku nuujisay imra'atu akhii walaalkay naagtiisa bilabani akhii walaalkay caanihiisayna kaa nuujisay aniga walaalkay naagtii uu qaba adiga ku nuujisay caanahaasna walaalkay sababkiisay ku yimaadeen marka adeerkaa baan ahay naagtii ay nuugtay ninkii qabay muxuu u noqonaa iyada aabbaheedoo kale ninka la dhashayna muxuu u noqonaa adeero u noqonaa radaacada iyo nasabku waa in isku meeshay imaanaa waxyaaba yareeray ku kala bedelan yihin faqaalat waxay tihi sa'altu can dalika rasuula اllahi sal l slam nebigan su-aalay faqaala waxau yidhi sadaqa aflaxu aflax run buu sheegay iidanii lahu u idin ha kuu soo galo qال xdثna mسلم بن إبراhيم وهو الفراhidiي qال xdثna hmاm qال xdثna qتاadة عن jابر بن زيد عن بن cabاasi رضي الله عنهma qاal qاla النبي sl اه sلم في بنti xمزة gabadha xمزة ayuu wuxuu ka yidhi nebiga laa تxilu lii iima xalaal aha yaxrumu min الرضاacati nuugmada waxaa ku xaaraan ah maa yaxrumu min النaصب naصbka waxa ku xaaraanta ah hiya bnaة أkhii min الرضاacة waa walaalkay inantiisii weeyaan nuugmada walaal igula ah xamza nebiga adeerkiisna waa ahaa waana la nuugay ayb meeshaan marka bukhaari hadda muxuu u keenay wuxuu u keenay nuugmadii xadiidkii horeyba ku caddayd istifaada hadday ku shuurowdo in la qaadanayo shahaadatu bilistifaada inay ku sugnaa karto meeshaanna marka wuxuu rabaa nasabkii ila wuxuu soo yidhi baabu shahaadati cala alansaab waaradaaci radaaci nas waa loo haayaa nasabkiina waa kanaa nuugmadii iyo nasabkii haddii isku mid laga dhigaado waa isku xugun marka haddii nuugmadii istifaado ay ku sugnaatay nasabkuna waa ku sugnaan karaa istifaadadan laguu sheegayana waxay tahay xilligii jaahiliyadii ayaa dad waxaa loo sugay inay dad nuujiyeen marka islaamku ou yimidna lama baabi'inin sideediyaa loo daayay nuugmadaasina hadda waxay ku sugnaatay waa istifaadadaas iyo caanbaxaas qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa maalikun marka mowdkana dabcan waa la haleeshiiyo min baabi اlqiyaas qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa maaliku can cabdillahi bni abi bakrin can cmrata binti cabdiraxmaan ana caaishaةa radia allahu canha zawja الnabiy sal ly slama ahbaratha ana الnabiya sal ly slama kaana cindahaa agteeda ayuu ahaa wa annahaa samicat sawta rajulin nin codkiisa ay maqashay yasta'dinu fii beyti xafsata xafso gurigeeda istiidaanka ka dalbayo qaalat caaishatu caaisha waxay tihi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah araahu fulaanan hebel baan arkayaa inuu yahay licami xafsata xafso adeerkeed min aradaacati xagga nuugmada ugu ah faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi yaa rasuula allah haadaa rajulu nin weeyaan ninkani yasta'dinu fii beytika gurigaagu ka idin dalbanaya qaalat faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi araahu fulaanan hebel inuu yahan arkayaa licami xafsata min aradaaca xafso adeerkeed xagga nuugmada faqaalat caaishatu waxay tidhi low kaana fulaanun xayan hebel hadduu noolaan lahaa licamihaa min alradaacati adeerkeed xagga nuugmada ugu adeer ah ayay sheegtay markaa yani hebel hadduu noolaan lahaa dakhala calaya anna waa iisoo geli lahaa faqaala rasuulu llahi sal l slam nacam haa ina alradaacata yaxrumu minha maa yaxrumu min alwilaada nuugmada waxaa ku xaaraana dhalmada waxaa ku xaaraana axkaamta ridaaca iyo meel kaloo ku keeni doona qaala xadaanaa moxamed bnu kahiir qaala akhbaranaa sufyaan bnu ashcaa bni abi shachaa can abiihi can masruuq ana caaishaةa radia allahu canha qaalat dakhala الnabiyu sal l slama nebigaa soo galay wacindii rajulun agteyda isagoo uu nin joogo faqaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishay man haada kan waa kuma qultu waxaan idhi akhii min aradaaca waa walaalkay xagga nuugmada walaal igu ah qaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishay undurna fiiriya man ikhwaanukuna walaalihiin cidda ay yihiin iska hubsada watahabuti fiihi waay marka meesha iska hubiya fainama aradaacatu nuugmadu un waxay ku ahaataa min almajaacati baahi xaggeed nuugma baahi xaggeeday ka ahaataa maxaa laga wadaana yacnii nuugmada saxdaa waxay imaanaysaa marka uu u baahan yahay qof uu baahi u qabo markaas uu baahida u qabana waa goormo laba sano wixii ka yar ee hadda nin weyn caano naas uu ka nuugo ama looga lisaa uma baahno meeshaas ka wadaa radaaculkabiirkii buu meeshaa diidaya taabacahu bnu mahdiyin can sufyaan masalada radaaculkabiirka kitaabkeedu ku keeni doonaa hadda laakiin maxalushaahidku waxaa weeyaan yaa caaishatu undurna man ikhwaanukuna meeshaas وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد